Ka-hortagga tallaalka ayaa ah mid muhiim u ah bulshada kana hortaga cudurro badan oo saameeya carruurta sida dabaysha iyo jadeecada. Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa bulshada ugu baaqay in ay qaataan tallaalka carruurta shanta sano ka yar si loo yareeyo cudurrada faafa. Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baare oo ah Gudoomiyaha degmada Jowhar iyo Guddoomiyaha Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Shabeellaha Dhexe, Maxamed Shiikh Cabdi ayaa sheegay muhiimada uu leeyahay tallaalka isla markaana carrabka ku dhuftay cudurro ka soo cusboonaaday Waqooyiga Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sida lagu sheegayna guri kasto ama aqal kasto ee ku yaalo hirshabeelle in laga hirgeliyo la rabo run ahaantii waxaan qiraa inta hadda oo magaciisi daaweeyayaalka ah in bukaan kasto ee hirshabeelle ama degmada jowhar ay ku filan yihiin oo min hal qof ama laba qofood ay kusoo aadi doonto sida hadda arkaayo dadka sida ay u badan yihiin waxaan kaloo rabaa in magaciisi aan idin soo gudbiyo kiis ka yimid dhinacan qoracsan ee ah mid qoorta galaayo dhuuntaan galaayo ma aqaan aniga waa waa nagu cusub yahay sidoo kalena aniga waa ka warqabnaayo maalin kasta waxaan noo yimaaday boorar ku saabsan arrimahaas waxaan leenahay aan ka hor tagno hadduu ala yidhaahdo xaqiiqdii waa dareemi kartaan haddii laga soo laabto qof walba shaquu leeyahay shaqada laguu diray ee beriiq lagugu lagu xisaabtami doono ee lagu dhahay soo talaal dadkaas haddii aad dhex ka soo laabato ama aad sigsaagto laguma jeeda waa sax laakiin maalin maanta aan ahaynin ayaa lagugula xisaabtami doonaa hadduu ilaa yiraa waxaa nasiib u yeelateen intaanoo reer jowhara inaa idinka idin laga soo xulan waxay tahay yacni inaa farsamadeedii leedihiin waayo ama shaqe aqoon aad tihiin amba hore aa u shaqayseen ama hadda aad shaqadii wadiinba marka waxaan rabnaa inaa qof walba uu ka run sheego shaqada uu loo diray hadduu ilaa yidhaahdo siduu guddoomiyaha degmada sheegay waa jiraa cudurkaas dhankan qoraxsinna hadduu ku soo bilowday oo dhowr bilood ka hor wasaaradda caafimaadkana waa la wadaagnay maalin dhaweedna tiimay direen ayaga iyo wardi meesha aaday hadda waxaan rabnaa meesha inaa kambein lagu qaado si cudurkaas looga hortago maxaa yeeley cudurka hadda waxaa u dambeysay hal oday saddex cunug oo dhalayaa hadda shal la soo duugay sida hadda warbixintan oo lagu keenay marka waad dareemi kartiin nin ubadkii uu dhalay hal maalin hadduu god wada galaan xanuunka ay leedahay marka mas-uuliyaddaa naga saaran haddaan nahay maamulkii iyo haddaad tihiin bahdii caafimaadka ee gobolka shabeellada dhexe waxaa idin laga codsanaha marka hay-adaha hadda waa joogtaa w h o kolley hadda qudadaa laga magacaaba unisef ha joogto i m c ha joogto alyda ha joogto wardi ha joogto madaxii talaalka ee hirshabeella joogo waxaan rabnaa marka in dadkaas gurmud loo sameeyo haddii aa isleedihiin dhankaas culeysaa ka jirana waxaan diyaar u nahay maalinta kaambeenka la qaadayo inaan idin horkacno ilaa aad tuulooyinkaas oo seefmaa isleedihiinna aad ka tagtaan aan idinla joogno qaadashada tallaalka ayaa ah mid muhiim u ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe isla markaana ka hortaga cudurro badan oo faafa